abaaraha ka jira soomaaliya ayaa saameyn ku reebay dad iyo duunyaba dhowaan ardayda jaamacadaha muqdisho qaarkood ayaa bilaabay howlo lacag ay ugu ururinayaan dadka ay abaaruhu saameeyeen waxa ay dhallinyaradaasi raashin iyo biyo gaadhsiiyeen qoysas dhibaataysan oo gaadhay degmada garbaharey ee gobolka gadow cabdiwahaab suudi nageeye oo ka mid ah dhallinyaradaasi ayaa deeqda ay gaadhsiiyeen qoysaska uga warramay jamaal axmed cismaan oo hadka telefoonka kula xidhiidhay
walaal jamaal waa mahadsan tahay annagoo ah guddiga adeegayaasha bulshada ee gargaarka abaaraha oo ah arday dhalinyaraha jaamacadaha magaalada muqdisho ka bartay cilmiga adeega bulshada ee loo yaqaano social work ayaan muddo koo iyo toban maalmood ah suuqyada iyo waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho ka wadnay dhaqaale aruurin anugu gurmanayna walaalaha soomaaliyeed ee abaaruhu ku saameeyeen gobollada kala duwan ee dalka koo iyo tobankaas maalmood ee aan dhaqaale aruurinta wadnay waxaa noo soo xarooday dhaqaalo fiican kadib markii uu guddigu fadhiistay waxay isla garanay in meelaha ugu daran ay kamid tahay garbaharey gurmad badan oosan markaas ka jirin saddex qofood oo aniga aan qayb ka ahay iyo guddiga oo arday kala duwanood badan ka kooban isla garteen inay gobolkaas tagaan xaaladda soo qiimeeyaan wixii intaas oo la heli karo markaas soo aruurana ay gurmad ahaan u gaarsiiyaan arbacadii hadda lasoo dhaafay arbacadii ka horreysay ayaan tagnay garbaharey sideed maalin aan ku sugnayn wiigi hadda dhammaadkiisaan kusoo laabanay magaalada muqdisho halkaasoo muddo isbuuc aan ka wadnay gurmad xaalado adagoo run ahaantii ka jiray xaggaas waxaan ka samaynay gurmadyo kala duwan ka dhalinyaro ahaan dhalinyaradii soo aruurisay lacagahaas anagoo matalayno guud ahaan xaggaasaan qiimeyn samaynay dadkii waxaan la gaarnay qoysas kala duwan qoysas kala duwana waxaan la gaarnay daaqdii aan markaas heli karnay marka hore waxaan samaynay biyodhaamin oo laba boqol iyo siddeetan qoys aan u samaynay marka xigtana maalintii ku xigta laba boqol iyo siddeetankii aan raashin siinay maalintii saddexaadna isla saddex boqol iyo lix qoys ayaan raashin siinay kadibna maalmihii kale biyodhaaminay ayaan kusoo gebagabeynay sidaasaa marka magaalada muqdisho ugu soo laaban marka raashinka aad qaybiseen oo dadka aad gaadhsiiseen muxuu isugu jiraa haddaad sharaxaad ka bixiso
raashinka aan qaybinay wuxuu iskugu jiraa bur beriis sokor iyo saliid intaasuu ka koobnay raashinka aan bixinay qoyskii markaa imse kusoo aadaysay
way kala duwnaayeen hadda maalintii koowaad oo kale qoyska waxaan siinaynay calaa qoys waxaan siinaynay haaf bur ah haaf beriisa haaf sokor ah iyo saddexle saliid ah haafburka shan labaatan kiilo ad ula jeedaa
shan iyo labaatan kiilo haafki calaa haaf wa garta maalintii labaadna waa qoysas daran oo markaas soo galaan aragnay waa sii kala qaybinay halkii haafba laba qoys si ugu yaraan toban maalmood ama shan iyo toban maalmood wax ay sii quutaan inta gurmad kale laga helayo si ugu noqoto si ay u kala gaarto dadka waa sii kala jarayna markaasaan sirada si ay usii badato oo dad badan ay u kala gaarto ilaa haddii aad maanta reerkana wax siiso ka badan reerka ku dheganna uu qadaayo waxa waaye waxaa fiican in loo kala qaybiyo marka sidaasaan ka dhignay si ay dad badan u gaarto marka howsha raashin qaybinta iyo biyo dhaaminta imise cisho baad wadeen oo aad ka wadeen magaalada garbaharey
magaalada garbaharey waxaan ka madnayay toddoba maalmood maalintii koowaad oo aan tagnay habeenkeediiba maamulka deegaanka iyo dhalinyaradii aan la kulanay guddiga abaaraha oo deegaanka uu leeyahay yahay oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada iyo culummada isku jiraan la fadhiisanay maamulka noo geeyeen xaaladii iyo qiimeyntii subaxda khamiista markayna geliyeen ay nasoo tuseen siday wax u jiraan iyo siday u kala daran yihiin iyo dadku meelaha ay ku sugan yihiin isla galabkiiba nolosha iyo xaaladda siday u adag tahay markii aan dul qaada weynay oo damiirka qofka biniaadanka ee dadkaas tegaayo maxaa la yidhahda usan qaadanaynin in nolol noocaasa qofka uu ku noolaan karo ama uu ku nool yahayba nolosha markaas aan arkaynay ayaan maxaa la yidhahdaa isla garanay tiimka xamar aan uga tagnay fariinta si deg dega ula wadaagnay isla saacadahaas gudahoodba inaan gurmad deg deg ah oo midka ugu adkaayo dadka ay wajahayeen oo biyodhaamina isla galabtii inaan samaynay subaxdii jimcada ahna aan intii aan biyodhaaminta u samaynay aan raashin geynay sidoo kale subaxdii sabdigaha inaan tiim kale ayagana raashin aan siinay axaddii iyo isniintiina dadyow kale oo kala duwan oo soo lugeynayo deegaano fogfog ee ka imaanaya ayagana aan baadiyaha uga hor tagnay dibudejin aan u samaynay biyo dhaamin iyo aan ayagana sidaas aan gargaar kale u gaarsiinay wa yahay marka nolosh
markaad fiiriso cabdiwahaab nolosha dadka iyo qiimeynta aad samayseen kolley gargaarka aad samayseen kuma filna laakiin maxaa idinkaga soo baxay oo dadka deegaanada gobolkaasi gaar ahaan deegaanka aad tagteen ee garbaharey ku dhaqan abaarta intee in leeg bay saameyn ku yeelatay wallaahi in badanay saameyn ku yeelatay annaga dadkii aan tagnay oon diiwaangelinta u samaynay oon qiimeynta u samaynay oo wax aan gaarsiinay intii aan wax la gaarnay waxay ka kala imaadeen labaatan deegaan oo kala duduwan oo iskugu jira oo goboladan jubbooyinka iyo gobolka gado iyo sidoo kale gobollo kamida maamul goboleedka koonfur galbeed iyo kuwo kaleo ilaa dhinacaas imeey marka labaatan deegaan oo kala duwan ay ka yimaadeen ruantii waana dareemi kartaa dadyow labaatan deegaan oo kala duwan ka yimaaday xoolahoodii iyo hantidoodii soo waayey oo naftoodii baxsad leh oo toban dhowr iyo toban maalmood iyo ka yarba soo lugeynayay nolosha ay ku sugan yihiin waa qiyaasi kartaa inta badanna dadka maxaa la yidhahdaa hay aan arkayna waxay u badnaayeen hooyadii iyo ubadkoodii inta badan raggu haddii reerihii maadaama dadku xool dhaqatay u badnaayeen oo baadiye ay joogeen haddii xoolihii wax ay ka hareen iyo wixii ay naq iyo wax lasii daba joogaan dadka marka intii nugleed ayaa maxaa la yidhahdaa bal meeshii wax laga heli kara aada la dhahay marka xaalad aad u adagay ahayd runaantii annaga keliyana aanan kafaara kafaaro qaadi karin dadyo kala duwan oo gaari way jiraan iyo hay-ado kala duwan laakiin xaaladda oo magaaladu maadaama ay tahay magaalo madaxdii gobolka ayay dadku usoo aadayaan deegaanada ku hareereysan oo ayagana xaalado kale ay iska jiraan oo amni ayaa kalifaysa inay dadku inta kusoo wada aruuraan marka dad aad u fara badanaa soo gaaray ilaa hadda daqiiq way kusii qulqulayeen markii aan kasoo tagnay ilaa haddaba dad naga horreeyena way jireen marka annaga iyo inta kaleba ma kaafi karna ilaha kaafi karo laakiin in gurmad gurmad kala sii wado si ay badbaado ugu noqoto ugu noqoto nolosha dadkaas hadda xamar aad kusoo laabateen horena meesha ayaad uga baxdeen oo dadka ayaad lacago kasoo ururiseen marka maxaa idi qorshaysan hadda runaantii markii aan xamar kusoo laabanay dhalinyaradii aan matelaynay oo jaamacadaha kala duwan ahay oo social workerska magaalada muqdisho oo koo iyo tobanka maalin dhaqaala aruurinta aan isla wadnay ayaan fariintii xaggaas aan kala soo kulanay la wadaagnay weli qorshihii aan wadnaa sida qorshahen uu yahay inta xaaladan iyo xaaladaha kaleba ay dalka ay jiraan dalkeenina iyo dadkeenaba inaan garab istaagno hawshaan ilaa ay ka dhammaanaysana aan dadaalka sii wadno waa qorshaheenu sida ay saaxiibadeen markii aan isla tashanay qorshaha hadda uu yahay
kaasi waxa uu ahaa cabdiwahaab suudi nageeye oo ka mid ah dhalinyaro deeq gaadhsiisay dadka ay abaaru ku dhufteen godo waxaanu u waramayey jamaal axmed cusmaan halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a